madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyay aqbalaadda codsiga rasmiga ah ee dowladda soomaaliya ay ku doonayso ka mid noqoshada dalladda bulshada bariga afrika sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada villa soomaaliya madaxda e a c ayaa aqbalay warbixinta codsiga madaxweynaha qoraal ka soo baxay madaxtooyada villa soomaaliya ayaa lagu yidhi madaxweynaha ayaa ugu hambaliyeeyey shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ansixinta codsigoodii ku aadanaa ku-biiridda e a c ayaa ku tilmaamay arrinkan tallaabo wanaagsan oo ka turjumaysa horu socodka dowladnimada soomaaliyeed iyo midho dhalka qorshayaasha qaran ee ku aadan soo celinta dowrka dalkeenna uu ku lahaa gobolka iyo guud ahaan qaaradda afrika sidaas ayaa lagu sheegay bayaanka villa soomaaliya ay soo saartay iyadoo lasii raaciyey madaxweynaha jamhuuriyadda oo dul istaagay faa'iidooyinka dhaqandhaqaale amni iyo siyaasadeed ee uu dalkeennu ka dhaxlayo ka mid noqoshada dalladda bulshada bariga afrika ayaa sheegay in haatan dowladdu ay bilowday wadaxaajoodka danwadaagga labada dhinac iyo qaybaha la iska kaashanayo si uu isugu dheelitirnaado wax wada qabsiga sidaas ayaa mar kale bayaanka lagu qeexay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahad celiyey madaxda dalladda bulshada bariga afrika iyo guddiga farsamo ee ka shaqeeya ka mid noqoshada soomaaliya ee dalladan fursadda ay u siiyeen shacabka soomaaliyeed iyo dowladdu inay la midoobaan walaalahooda dalalka ku bahoobay dalladan ayaa lagu yidhi qoraalka haddaba maxay soomaaliya ka faa'iidaysaa dalladda bulshada bariga afrika waxaan su-aashaasi weydiiyey cali maxamed cismaan oo ah aqoon-yahan bartay dhaqaalaha horta marka la samaynayo isku biritaan noocaasa oo heerkaas gaarsiisan faa'iido iyo khasaare intaba way yeelan kartaa laakiin markaan ku hormarno faa'iidada ay soomaaliya ka heli karto horta meeshan waxaa fududaanaya isu socodka dhanka socdaalka oo ay soomaaliya dhib badan ku qabtay inay wadamadan east africa ay la macaamisho taa faa'iido weyn ayaa ku jirta opportunitieska amba fursadaha shaqane marka sare ayay u kici karaan oo soomaalidu waa dad aada u firfircoone xirfadooda iyo shaqadooda halka ay la aadi karaan oo way soo dhaweynayaan guud ahaan waana wax oo dhaqaalaha soomaaliya wax weyn oo micnaha kusoo kordhi doona sidoo kale waxaa meesha ka baxaya in caqabadihii ganacsiga iyo dhaqaalaha meesha laga saaro oo factors of productionka wax la yidhaahdo sida laborka iyo cabitaalka iyo entrepreneurshipka ay isu furmaan soomaaliyana ay maadaama aan haysano dad aada u firfircoon la yidhahdo soomaalidu waxay safafka hore kaga jiraan dadka aadka ugu firfircoon businesska inay businesska soomaaliya ay sara u qaado sidoo kale waxay sharaf u tahay soomaaliya inay la fadhiisato wadamo intaas dowlad soo ahaa oo nidaam ku jiray inay safka la gasho amba ay miiska la fadhiisato taa iyadana guud ahaan wadanka sharaf ay u tahay dowladnimadiisana micno weyn ayay kusoo kordhinaysaa iyo dhaqaalaha intaba soomaalida oo ah bulsho ganacsi waxa uu aqoon-yahan cali maxamed cismaan uu qabaa in dalladan ay ka faa'iidi doonaan suuq ganacsi oo weyn iyo inuu isu socodka dalalkaasi uu soomaalida u noqdo mid fudud wadankeena waa og tahay wuxuu ku tiirsan yahay importeska kaliya importes goodiska wax la yidhaha amba alaabaha la soo dejiyo bedelkeed ma lihin alaaba aan dhoofino marka taarifiska haddii hoos loo wada dhigo alaabihii oo dhan naloo keensado annagu taarifis hoose aan kaga canshuurno ayagana aanan haynin wax bedelkeed aan dhoofino maxaa yeele wadankeena productionkiisa amba wax soo saarkiisa aada u liitaa haddii aan lahed farsamada haddii aan laheeday xoolaha haddii aan laheeday kalluunka iyo beeraha intaba marka exportigeenu maadaama uu yaryahay taas caqabad bay nagu noqonaysaa inaan ku biirno bulshada bariga africa laakiin dhinacyada kaleo dhan soomaaliya sharaf bay u tahay inay ku biirto bulshada bariga africa dhaqaale ahaan amni ahaan iyo ganacsi ahaan intaba iyo isu socodka soomaaliya ayaa ka mid noqon doonta haddii la dhammaystiro habraacyada dalalkan ku midoobay a a c waxaana la filayaa in laga dhexli doono isbeddel dhaqaale oo dalka ku yimaada haddii dowladdu ay la timaado qorshe ku salaysan siyaasad qaran oo bulshadaasi lagu wajahayo cabdilcasiis barrow v o a muqdisho